ciidamada dowlada federaalk ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose habeenkii xalay askar ka tirsan ciidamada dowlada federaalk ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka gumaysadiid ee gobolka shabeellada hoose iyagoona halkaas ku dilay hal ruux islamarkaana laayay xolo badan oo ay leeyihiin dadka deegaanka qaar ka mid ah dadka ay dhibaatada u geysteen ciidamada dowlada federaalk ayaa warbaahinta u sheegay weerarka ay kala kulmeen askarta dowlada federaalk iyo khasaaraha kasoo gaaray waa dhibka noogu dhacay xanada xoolaha dadkaani waa ku baabana meesha milada adiga adiga weeraray xalay ciidama oo caaluus waa gumaysi dideena yimiyeen xilliga ishihii halkaa iyo xoolaha waa xoolahaana wax waa wada dad waa dhinteen wax dadee walaalaa iska diliyey wax dhaawac waaye hal nin oo afartan afartan iyo saddex sano jira waa noogu dhintay tamani kow tamani kow neef oo dhaawac iyo dhimashiis ku jiraan tamani kow neef waaye annaga ninaa naga dhintay ninaa idinka dhintay ha nin afarta sano jiraa naga dhintay la qaaday magaciis waxaa lidaa nuur maxamed sii qaadina waxaa kahaa leyna mana jirto maxaa naga dhexeeyo baagaanaqabanana annageena baadiyeen maahane xalay annageena baadiye maahane baa wax kale annaga maya maya laakin annage annage dadkama u dhigteen ciidamada dowlada federaalk ayaa dhibaatooyin badan u geysta bulshada soomaaliyeed iyagoona marar badan u geysta dhibaatooyin la mid ah kuwan